Marka la soo hadal qaado ereyga nabad, qof kastaba waxaa isla markiiba ku soo dhacaya qiimaha ay nabaddu u leedahay guud ahaan nolosha aadamaha oo ay muhiim u tahay in mar waliba qofku ku noolaado nabad waarta nabad waarta inta waqtigiisa uga dhiman waxaa sidoo kale nabadda lagu tilmaamaa inay tahay shayga ugu wanaagsan ee nooluhu jecel yahay inuu ku noolaado waxaase ay kasii necab yihiin nabad la-aanta amaba colaadda waana tan loogu naceebka badan yahay nabadda ma aha wax la yska helo balse waa wax lagu bixiyo juhdi iyo waqti dheer si loo difaaco jiritaankeeda haddaba ummadda soomaaliyeed waxa ay nabad ku heli karaan in la raadiyo nabadda sida saxda ah waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid a bulshada ku nool degmada dhobley oo aan ka waraystay ahmiyadda ay bulshadu u leedahay horumarinta nabadda hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa magacayga waa cabdixakiin cabdiraxmaan ku sugan magaalada dhogley wallaahi aada u weyn een, bulshada ahmiyad aada u weyn ay u leedahay nabadda yacni bulsho waxay ku horumari kartaa ama ku dhismi karnaan ku dhismi karaan nabad nabadda haddii la waayo horta magaca bulshaba lagama hadlayo oo waa la kala ordayaa yacni xasilooni ma jirto magaca bulsho iyo isku xirnaan markaas wax xasuusto waa markay meeshaas nabad jirto oo bulshada ee ayagoo bad qaba howlahooda iyo horumarintooda shakhsiyadeed iyo danahooda gaarka ah nabad unbay ku heli karaan inay ku samaystaan marka aada u weyn nabadda yacni waxay muhiim u tahay bulshada iyo sar u kaca een, deegaanka
salaad aadan ibraahim nabadda walaala waa shayga ugu fiican adduunyada lagu wada noolaado ee ugu wanaagsan haddaan soomaalino xubinta adduunyada ugu qaalisan waaye marka nabadda waxaa waayey waxa ugu qaalisan oo adduunka aan ku noolaan karno amana aan iskula socon karno nabadda waxay bulshada u leedahay in horta rag iyo dumarba nabadda waa wax aad ugu fiican ay ku wada noolaan karaan marka nabadda haddii la waayana waxaa imaanaysaa in dhaliil aada u weyn aa imaanaysa adduunyada wax kala soconaya ma laha bismillaahi kow wax wax kala wada ama wax kala dibiraayo waa un nabadda marka nabadda haddaa i weydisay waa nolosha adduunyada